بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا شيخ قوليد أبو نبهان كسودو إذاعة إسلامي الأندلس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودوها بشيرو إذاعة أندلس وكلها أدبان إذنكم هذا عليني إذاعة الأندلس آه شيخنا منذ لبا أسبوع حريرة دقال الله يا كسعودي ديغان كأبوري أو كترسن ولاية إسلامية هيران وعد مسؤولك كتهاي سيدي وحوقد عين هالكاسي الحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله وأن أقوم هاد علينا نعمك ونوغلي بعد حمد الله سبحانه وتعالى أنت أنا أقلين بشير سؤاش أدويدي سجوابت وحان ربا إنان بوغاديو خيركي فرها بدنا النصر ويناء ما تدعي ilaahay ku galladaystay mujaahidiinta ku sugan walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe cadowgii tirada badnaa lasoo xashdiyey dhinacyada kala duwan laga keenay magacyada badan loo bixiyey lagu soo ururiyey degmada aadan yabaal oo ilaahay maanta jebiyey baan awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinayaa mahadinta alle kadib ragga hawshaa qabtay ee ilaahay gacmahooda ku cadaabay cadowgaas meesha lagu soo xashdiyey ilaahay diintiisa iyo shareecadiisa iyo raayatu tawxiid inay baabi'iyaanna goobta u joogay acraadda iyo sharafta dadka muslimiinta inay baabi'iyaan meesha u joogay ummaddan diinteeda iyo adduunyadeeda intuba inay fasaadiyaan meesha u joogay murtadka weyn xasan guurguurta iyo ciddii la xeellaba ay meesha ku ururiyeen cadowga sare oo caalamiga ahna uu qeybta ka ahaa ilaahay igii jebiyey baan u mahad celinaynaa uma walaalaha mujaahidiinta ah oo arintaa ilaahay gacmahooda ku cadaabay ilaahay subxaana watacaala gumadahooda ee qalbigoodaba sugay toogtooda sugay waa u mahad celinaynaa waa barnaamij weyn oo mudan in la xuso waa barnaamij taariikhda geli doona oo ay dadka muslimiinta ihi xusi doonaan gaar ahaan muslimiinta ku sugan bariga afrika ay xusi doonaan waxaan kaloon bogaadinayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe hogaankeeda oo u sarreeyo walaalkeen sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waxaan leenahay waxaan kula wadaagaynaa nasriga ee guusha ilaahay gacanta idin geliyey in cawa maqarkii wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ay ka taagan tahay raayatu tawxiid ayna u diyaarsan tahay in lagu maamulo sharciga ilaahay waa idinkaga mahad celinaynaa guud ahaan muslimiinta meesha ku nool oo ugu horeeyo mas-uulkooda ama waaligooda intaasaan marka hore u rabay inaan hormariyo ama su-aasha aad weydiisay jawaabteeda bashiirow dagaalka laba usbuuc keliya ma socone muddo dheer buu socday xilligii ilaahay subxaanahu watacaala aadam uu abuuray oo ibliis aan isfara saarnay iyo maanta dhexdooda dagaalka waa uu socday ee wakhtigeennan dhowna waa uu socday annagu waxaan nahay xarako islaami ah oo doonaysa in la tadbiiqiyo sharciga ilaahay ee waxa ka soo haray oo dhanna ee meesha ay ka baxaan sida allaba uu yidhi subxaanahu wa tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah ujeedka iyo qasadka annagu aan wadnay intaasay ahayd cidda naga soo horjeedana waxay ahayd cid doonaysa in ilaahay nuurkiisa la damiyo ilaahayna waa diiday in nuurkiisa la damiyo diintiisa iftiinkiisa ay damaan dagaalka marka dagaal sidaa muddo dheer buu ahaa ama maalmahan kooban oo hadda aad xustay dagaalka wuxuu ka socday deegaanka aboorre iyo duuleedyadiisa meesha waxay kusoo xashidiyeen cadowgu ciidan aad u tiro badan oo magacyo kala duwan sidii aan kuwii horeyba u xusay aan u sheegay ayaguna sidaa ahaa cadowga caalamigana cirka uu ka taageerayey wixii meeshaa lagu xashdiyey oo tirada badnaa ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta wuxuu u sahlay in meeshii ay kala wareegaan deegaanka lagala wareego kadibna xashdi kale oo tiro badan bay sameeyeen waa kuwa isa soo qaadqaaday ilaahayna meeshaasuu ku cadaabay aboreyna cawa waa meel xur ah oo shareecada ilaahay iyo raayatu tawxiid ay ka taagan yihiin kitaabka allah in lagu maamulo qorshaheedu yahay sheekh guuleed cadowga duulaanka ku ahaa deegaanka muxuu ahaa muxuuse qorshihiisu ahaa
qorshahooda sida aan xusay bashiir waxay ahayd allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay waxa cadowga ay doonayaan dadka ilaahay ka soo horjeeday iyo waxa dantooda ay tahay oo ibliis uu horkacayo mar walba qadiiman waxadiidan waxa ay doonayaan waxay ahayd in ilaahay nuurkiisa la damiyo iftiinkaas iyo shareecadaas alla la baabi'iyo tadbiiqa sharciga ilaahay la baabi'iyo gabdhaha xijaaban la waayo dadka ay akhlaaqda islaamigahoo maanta daahirkahoo bannaanka taalla la waayo in la waayo kitaabka ilaahay cid isku dhaqdo oo muslimiin ah oo ilaahay u tukato ujeedadooda waa intaas cidda ayagu ay horseedayaan oo ay hor socdaanna oo gadaal u fadhiidana waa ibliis iyo inta uu ku shaqaysto waa gaalada caalamiga ah kuwooda cadcad iyo kuwooda madmadowba waa barnaamij marka lagu doonayey in shareecada lagula diriro ujeedo kale ma jirin waa tahay maxaa khasaaraha oo cadowga ka soo gaaray dagaaladii halkaasi ka dhacay saan isla wada ognahay mudduu dagaalka socday ee, baan muxuu ahaa ka yarayn ee, usbuuc ku dhow buu dagaalkaasi socday ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankaas naf iyo maalba ee, dhib weyn buu ku gaarsiiyey ee, waxay ku waayeen dad madaxay ku waayeen waxay ku waayeen askar bay ku waayeen anwaac kala duwan oo ilaahay shareecadiisa la diriraysa baa meesha ku baxda tiro badan hadday tahay kuwo aakhiro aaday oo wixii ay ayagu kasbadeen ilaahay la hortagay iyo hadday ay tahay kuwo dhaawacmayba dadkaasu meeshaasu dhib badan baa ku gaaray saraakiil tiro badan oo macno weyn ugu fadhidayna way ugu baaba'een xitaa bashiiru meesha waxaa ku tegey ee, oo aan xogaal u nahay kuwo dibadda ka yimid oo hankooday ujeedkooda ay ahayd igu sawir meesha inay u tagaan aad iyo aad ee, oo ay caalamka wax ugu urursadaan ayaa meeshaa ku tegey waxay ahayd marka aboorey goob lagu baaba'ay ilaahayna subxaanahu watacaala mujaahidiinta nasir ku siiyey cidda kasoo horjeedayna ee, waxaa ku gaaray khasaare aan la soo koobi karin oo aan la xadidi karin hadda yaa ku sugan sheekh guuleed deegaanka aboorey ee dhaca duleedka degmada buulaburda ee wilaayada hiiraan bashir galabta aan wada hadlaynaa aboorey raayatu tawxiid baa ka taagan aad iyo aad ilaahay subxaanahu watacaalana mujaahidiinta nasir buu siiyey maanta mujaahidiintu deegaan hor leh oo isla wilaayada hiiraan ka tirsan ayay cadowga ka xoreeyeen maxaad nooga sheegi kartaa deegaanadaasi bashirow mujaahidiintu waxay ku socdaan khudo haabita ah oo musbaq ah oo horey loo qorsheeyey ee sidii loogu qorsheeyey bayna u socotaa ilaahay subxaana wa tacaalana way kaashadeen ee oo way isku dhiibeen ilaahayna waa kaalmeeyey markay alla isu dhiibeen yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum markay alla subxaana wa tacaala u run sheegeen oo ay u tadaruceen oo ay gacmaha u hoorsadeen oo nicamka iyo khayrka uu siiyey ay kaga shukriyeen oo asaga wax walba ay u tiiriyeen ilaahay subxaana watacaala waa uu guuleeyey mujaahidiinta way sii sikadeen ee maanta waxay ka korsadeen buurtii dheerayd oo loo yaqaanay sooman halkii anteenooyinka ka taagan isgoyskii dheeraa oo ka shasheeyey ee buurtay sooman waxaa galabta ku cashaynaya oo ku shahcabaya ilaahayna ku xusaya ee mujaahidiintii sarrabaadka ku jira ayaa goobtaas taagan ilaahay cadowgiisina waa firdhay ee dhinaca kale ee saaka iyaduna waxay mujaahidiintu la wareegeen goobta loo yaqaano mubaax oo waa dhinaca ay wilaayada dariska kala tahay wilaayada islaamiga hiiraha ee shabeellada dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaal ee tuulo u dhow oo la yidhaahda mubaax oo ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan ayaduna waxay soo gashay gacanta mujaahidiinta cadowgana waa laga didiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala baana ku mahadsan waa nasriga isdabajoogga oo ilaahay uuna siinayo ayna waajib nagu tahay ama ay dusheenna tahay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinno ee, waana khudo sii deganayd u qorshaysan walaalaha mujaahidiinta ah ee ilaa haddana ee sidii loogu talagalay ugu socoto ilaahayna aan ugu mahad celinayno subxaanahu wa tacaala waa tahay Ee, sheekh guuleed waxaa jira qabaa'ilo xoolo ku wareejinayay mujaahidiinta muddadii uu dagaalku socday sideed u aragtaan arrinkaas bashiir ee, qabaa'ishu xoolo keliya ma aysan wareejinaynin naf iyo maal intuba way wareejinayeen aad iyo aad ee qabaa'ishaasu waa u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu watacaalana u baryaynaa ilaahay adduunyadiinna ha idin barakeeyo diintiinna ha idin barakeeyo owlaaddiinna ha idin barakeeyo maalkiinna ha idin barakeeyo ee jihaadka maanta socda oo ka socda dhulka aan ku noolnahay ee loo yaqaano geeska afrika ama bariga afrika dagaalka socdo oo ay dagaalamayaan ee wiilashaas ee ilaahay subxaana watacaala diintiisa in ay kor noqoto u dagaalamayo ee cidda sababta u ah bacdallaahi waa qabaa'isha soomaaliyeed ee muslimka ah ee kala duwan taageeradooda hadday tahay naf hadday tahay maal hadday tahay talo intaba ay ku leeyihiin ee waxay la shaqeeyaan walaalahood wiilashooda mujaahidiinta ay la shaqeeyaan way garab taagan yihiin waana ugu mahad celinaynaa goob kastoo ay joogaan gaar ahaan dhulka hadda la isku hayo oo lagu hardamayo siraaca xooga badan ka socda qabaa'isha ku nool aad baan ugu mahad celinaynaa ee cadowgu wuxuu taargadgaraynayaa ama uu doonayaa in qabaa'isha uu waxa wasakdaho uu aaminsan yahay uu ka dhaadhiciyo ama mararka qaarba uu ku been abuurto oo uu yidhaahdo ayagoo aan la jirin oo beentooda iyo baadilkooda lanu qabaa'isha soomaaliyeed waa qabaa'il muslimiin ah waa dad ahlu tawxiid ah a'immadii weyneed ama mujaahidiintii waaweynaa ee soo dagaalamay dadku abtirsada weeye waa dad ay wiilashooda dagaalamayaan waa dad wiilashooda dhiigooda u baxaya waa dadkaas muslimiinta ee shareecadooda iyo diintooda jecel waa dadka tijaabiyey diinla'aanta waxay taho arkay fahmayna waxa ay diinta tahay iyo amniga iyo istiqraarka iyo wanaagga iyo khayrka ilaahay shareecadiisa ay wadato haddii adduun la joogana xasilooni iyo nabadgelyo ay tahay haddii aakhare la aadana ay tahay in ilaahay subxaana watacaala janno laga rajeeyo oo jannadiisii la fisho way fahamsan yihiin qabaa'isha soomaaliyeed ee qayb weynna way ku leeyihiin waana ugu mahad celinaynaa wax aan koobnayn oo tiro badan baan qabaa'isha soomaaliyeed u mahad celinaynaa ee waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkiinna iyo aakhiradiinnaba ha idiin hagaajiya kulligeenna gomadaheenna xaqa allaha ku sugo alla subxaanahu wa tacaala maalin aan tabar yarnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa hana wada geeyo ugu dambeyn sheekhana sheekh guuleed maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga ee andalus waxaan ku khatimayaa idaacat landulus iyo guud ahaan iclaamka mujaahidiinta dadaalka iyo juhuudda iyo muxuu ahaa sida ay ula siractamayaan ama ay ula loolamayaan cadowga ilaahay ee isu tegey ee naga soo horjeeda qaabka ay u muwaajahaynayaan waa idinkaga mahadcelinayna halliicina alla subxaanahu watacaala adinkana ilaahay tabaaraka wa tacaala toogta ha idiintoo siiyo talada ha idiintoo siiyo khitaabkiina ha barakeeyo meelaha ay dadka muslimiinta iyo baahida u qabaan xagga iclaankana allah subxaanahu wa tacaala ha idinku duwo hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبو مادسن يهي الشيخ جوليد أبو نبهان واليغا ولاد إسلامي هيران أيها ورئيسة غاركا سينيي إذا عد إسلامي غير أندلس